alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa waajibunaa naxwa maa amarana allahu bihi waxa na looga baahan yahay ama waajibka nagu ah inaan kala hor tagno aan ku qaabilno wixii alla uuna faray wuxuu sheegay shiikhu in toddoba martabo lagu dhaqmaayo oo lagu qaabilayo amarka alla uuna siiyo waxaan soo gaarnay martabadii lixaad oo ah in laga digo wax alla wixii camalka burinaya martabada lixaad marka waxay tahay ana asaalixiina yakhaafuuna min xubuuti ilcamali in dadka uu wanaagsani ay ka baqaayaan in camalkooda uu buro daliilkuna waa maxay waa liqowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun waxaa laga reeba muslimiintii inay codkooda kor u qaadaan markay rasuulka sal ly slm la joogaan oo codkooda uu ka saro maro codkii rasuulka sal alla ly slam marka oo aan sideedaba codka kor loo qaadin marka rasuulka lala hadlaayo rasuulka sal alla ly slam lala hadlaayo oo laga edab qaato oo edab lagu dhaqmo maxaa laga baqayaa marka waxaa laga baqayaa an taxbata acmaalukum haddii aad edab kula dhaqmi weysaan rasuulka sal alla alay slama waxaa laga baqayaa in camaladiinii ay burburaan oy waxaan jirin noqdaan camal alla camalkaad samaynayseen oo dhan inuu meesha ka baxo wa antum laa tashcuruun idinkoon dareensanayn oo wax fudud u maleeya adab xumadaas wa hada min aqali alashyaai fi zamanina wuxuu leeyahy shiikhu tanina waa waxyaabaha ugu yaryarya hadda dadku ay macnaha ay sameeyaan wax weyna uma arkaanba marka sheekh cabdirasaaq albadr wuxuu leeyahay haddii aada ogaatay oo aada jeclaatay oo aada go-aansatay oo aada camal samaysay oo aada camalkii la timid isagoo maaragtay allah dartiis loola jeedo haddana sunnadii waafaqsan intaa kadib waxaad u baahan tahay inaad ka digtoonaato wax la wixii camalka burinaayey oo cibaadaadka burinaayey ayaddan buu keenay an taxbata acmaalukum antum laa tashcuruun wuxuu ku leeyahay ka digtoonow inaad la timaado wax camalkaadi buriya maxaa yeelay dadkii waxaa ka mid ah qof maalinta qiyaamo imaanaya oo camalkiis lagu soo celinayo oo camalkiis uu noqonayo waxaan jirin waxa la sameeyo oo acmaasha ahna waxa ugu weynee buriyaa waa maxay waa in cibaadadii alle wax kale lala wadaajiyo shirki in lagu dhaco iyo gaalnimo alle wuxuu yihi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana acmaluka waa lagu waxyooda adiga iyo kuwii kaa horeebayaan iyo rusushii kaa horeysaba maxaa la idiin waxyooday lain ashrakta haddii aada shirki ku dhacdo oo cibaadadii alle adduulka lala wadaajiso layaxbatana camaluka camalkaadu waa uu burburaya walatakuunana min alkhaasiriina waxaanad ka mid noqonaysaa kuwa khasaaray bal illaaha facbud allah keliya caabud wakun min ashaakiriin kuwa alle ku shukriya u mahadnaqana ka mid noqo alle wuxuu yihi waman yakfur biliimaani qofkii iimaanka ku gaalooba faqad xabita camaluhu camalkiis waa uu buray huwa fi laakhirati min alkhaasiriina aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray buu ka mid yahay marka addoonka ka digtoonaado waxa camalka buriya camalka waxyaabaha buriyaan waxaa ka mid ah istususka waxa la yiraahdo ha lagu arko iyo ha lagaa sheego iyo ha lagu maqlo oo qofkii inuu camalkii u sameeyo istustus ama ha lagu maqlo iyo maaragtay dadka agtooda maaragtay sharaf ka yeelo marka niyadiisu marka camalka uu sameynayo niyadiisu maba ahanba mid saafi alla u ah waxaana meeshan oo kale aada loogu baahan yahay in qofku aada ugu fiirsado saxaabada iyo rasuulka sala alla alay salama sida ay uga baqi jireen camalkooda uu buro iyadoo aan garanayno inay camalka wanaajin jireen oo shuruuda ay la imaan jireen waa kanaha thaabit ibni qays ibni shamaas allah ka raalli noqde markii soo degta aayadan suurat alxujuraat laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti innabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum antum laa tashcuruun waa aayadda aan ku bilowna darsigee markuu marka aayaddaas ay soo degtay markii aayaddaas soo degtay yaa caduma khawfuhu an tashmalahu khowfkiisii iyo cabsidiisii baa weynaatay in aayaddu marka asaga ay ka hadlayso oo uu soo gelayo aayaddii waxoogaa codkiisa dheeraa yacni asal ahaan ilaahay saas u abuuray isaga marka taasuu ka baqay anas bin maalik baa wuxuu yidhi rasuulka alla sala alla alay slam yaa waayey thaabit ibnu qays buu waayey waa uu arki waayey saxaabadu wayla soo dukan jirto masaajidku ku arki jiray markaas nin baa wuxuu yidhi yaa rasuullah rasuulka allow anaa aclamu laka cilmahu anaa warkiisa kuusoo ogaanaya fa ataahu waa u yimid yani thaabit ibnu qays buu u yimid wajadahu wuu helay jaalisan fii beyti asoo gurigiisa iska fadhiya munakisan ra-sahu madaxiisina hoos hundhura oo hoos maarata u jeediya madaxiisii faqaala wuxuu yihi maa shaanuka war maxaa kugu dhacay xaalkaadu muxuu yahay faqaala wuxuu yihi thaabit ibnu qays sharun bala jirtuu yir bala dhacday kaana yarfacu sawtahu fowqa sawti nabiyi sala allahu alay slam faqad xabita camaluhu ninkan thaabita isagaa iska wada eh wuxuu leeyahay codkiisuu kor u qaadi jiray oo ka sara marin jiray codkii rasuulka sala allahu alay wasalam marka camalkii thaabit waaba burayba saasuu isku xukumay huwa min ahli naar waana ahlu naar buu yiri fa ata arajulu ninkii warka soo ogaanayay ee thaabit ibnu qays warkiisa yiri rasuulka sal slam waan kuusoo ogaanayaa yaa yimid fa akhbarahu rasuulkii buu u sheegay sala allahu alay slam annahu qaala kada w kada thaabit inuu saas u hadlay faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam idhab ilayhi faqul lahu inaka lasta min ahli nnaari walaakin min ahli ljanna u tagoo waxaad ku tiraahdaa adigu ahlu naar maahid naartii geli maysid ee waxaad tahay ahlu jannadaad ka mid tahay xadiiska bukhaari baa wariyey thawbaanna allah ka raali noqday rasuulka alluu ka wariyay sal slam inuu yihi laa aclamanna aqwaaman min ummatii yatuuna waxaan ogaan u ogaan qolooyin ummadeydii ka mida oo imaanaya yatuuna yowma alqiyaamati maalintii qiyaamo imaanaya bixasanaatin xasanooyin iyo acmaal wanaagsan yay la imaanayaan amhaali jibaali tihaamata biidan oo la eg xagga weynida iyo tiro badnaanta buurihii tihaama iyagoo cadcad oo nuuraya fayajcaluha allahu casa wajal acmaashiba alla wuxuu ka dhigaa habaaan mansuuran wax maaragtay baaba-ay oo aan jirinoo aan raad lahayn oo kala haada sababaan baa wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka allow sifhum lanaa nimankaa noo tilmaam jallihim lanaa si fiican noogu caddee oo tilmaamahoodii noo kala dhigdhig allaa nakuuna lianlaa nakuuna minhum si aanan ayaga uga mid noqonin wanaxnu laa naclam anagoon is ogeyn si aanan waxaa sheegiisoo kale ugu dhicin bal nimankaas si fiican noogu sheeg xaalkooda oo noogu kala dhigdhig qaala wuxuu yihi rasuulku sala alla alay slam amaa inahum ikhwaanukum xaaladdu waxay tahay nimankaasu waa niman walaalihiinoo waa muslimiin wa min jildatikum jinsigiinayna ka mid yihiinoo waa bani aadam jinnina maaha malaa'igna maaha wayakhuduuna min alleyli habeenkiina way ka qaataan waxbay ka qaataan oo salaad bay dukadaan salaatuleyl baa laga wadaa waa sunno la dukana habeenkii lasoo kacayo kamaa taakhuduuna sida adunkuna uga qaadataan habeenkii iyo iyaguna salaatuleylka wax ka dukadaan walaakinahum aqwaamun iyaguse waxay yihiin waa qolooyin idaa khalow bimaxaarim illaahi haddii waxyaabihii xaaraanta ahaa ee alla xarima ay la kelin noqdaan oo ay keligood noqdaan oo meel ay joogaan dad aanay la joogin intahkuuhaa waa ay ku dhacaan maxaarimtiio xaaraantii bay maaragtay fududaystaan wixii alle ka xarimay bay fududaystaano waa ay galaan xaaraantii bay ku dhacaan sidii inaanu alla arkayn oo kaleba ibn maajaa wariyey xadiidka sheekh albaanina waa saxiix buu yiri dadkii u wanaagsanaa marka waxay ka baqi jireen in camalkooda uu buro waxaana farqi weyn u dhexeeya dadkii u wanaagsanaa iyagoo camal wanaagsan lahaa iyo dadkii maaragtay aan wanaagsaneyn qofkii aan wanaagsanaynu camalkii buu maaragtay samaynaya oo la imaanaya kadibna wuxuu leeyahay maanoo kalaa jiraba waxaas waxaas baan sameeyey waxaas baan sameeyey kada kada kada waxaasuu daldalaya laakiin qofkii wanaagsanaa camalkii buu sameeya isagoo ka baqaaya in camalkii uu ka buro oo aan laga aqbalin allana wuxuu yidhi waladiina yu-tuuna ma aatow qofka kuwa la yimaada wixii ay la yimaadeen wahuwa quluubuhum yani acmaashii bay samaynayaan walxaal quluubuhum qalbiyaalkooduna wajiratun ayin kuwa cabsanaya inaan laga aqbalin bay ka baqayaan annahum ilaa rabbihim raajicuuna inay alla u soo noqonayaan caaisha waxay tiri ahuwa aladii yaznii wayasriqu wayashrabu alkhamra kuwaas intay camal la yimaadaan haddana weli baqaayahay ma kuwo zinaysto oo tuugo ah oo khamrada cabaa markaasuu wuxuu yidhi laa yaa binta abi bakrin saas maahan arrintu caaishay ow yaa binta asidiiqi walaakinahu rajulu waa nin yasuumu wayatasadaqu wayusallii waana soomaa waana sadaquu la baxaa waana tukadaa wahuwa yakhaafu an laa yutaqabala minhu wuxuuse ka baqayaa inaan laga aqbalin marka waa ammaantaas qofki intuu camal wanaagsan la yimaado inuu haddana ka baqo inaan laga aqbalin oo isleeyahay shardi baa ka maqan waxbaad maaragtay la imaan weysoo kaa dhiman iyuu isleeyahay xadiidka tirmidi baa wariyey ibni maaja lafdigana ibni maaja iskale sheekh albanina waa saxiix uu yidhi alla wuxuu yidhi inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin alla wuxuu wax ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah yacni kuwa alla ka baqa camalkaa marka ay samaynayaan oo alla u saafi yeela sunnadii rasuulkana sal slm waafaqsan marka dadkii wanaagsanaa waxay ka baqaayaan in camalkooda uu buro taabicigii weynaa ee cabdullahi bin abi mulayka wuxuu yidhi adraktu halaathiina min asxaabi nabiyi sala allahu alay slam kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsih waxaan soo gaaray buu yidhi soddon ka mid ah saxaabadii rasuulka sala allahu alay slam oo mid walba oo ayaga ka miduhu uu naftiisa uga baqaayo munaafaqnimo xadiidka marka bukhaari baa tacliiq ahaan u wariyey ibn abi khaytamana mawsuul buu maarata u wariyey sida xusbaariga ku taala xasanulbasri wuxuu leeyahay ina almumina jamaca ixsaana washafaqatan wa ina almunaafiqa jamaca isaa'atan wa amna ninka muminkaahee wanaagsan wuxuu kulmiyey wanaag uu sameeyo iyo cabsi uu ka baqaayo inaan naga aqbalin camalkii munaafiqiina wuxuu kulmiyey oo uu isku wadaa xumaan uu sameeyey iyo waxa u kulmay iyo amni inuu maarata aamin ka yahay in camalkii aan laga aqbalin marka camal xun buu sameynaya haddana waaratay maba cabsanayaba laakiin qofka muminka ahaa camal wanaagsan buu sameynayaa wuxuuna weli ka baqayaa in camalkii lagu soo celiyo on laga aqbalin marka waxaa maaragtay munaasaba inuu qofku ka baqo in camalkiisii uu buro waxal waxyaabihii sabab u noqon laha camalki inuu buro waa inuu qofku iska ilaaliya marka martabadii lixaad meeshaasi ku dhamaatay martabada toddobaad ee aan ku qaabilayno waxa alla uuna faray annaga oo aan kala hortegayno waa maxay waa athabaatu cala alxaqi waa in xaqi lagu sugnaado waalkhowfu min suui lkhaatimati lagana cabsado in maaragtay aakhirkii dambe qofka waxxun loogu khatimo oo uu gaalnimo ku dhinto waa liqowlihi sala alla alay slam waxaa daliil u ah hadalkii rasuulka sal slam uu yidhi ina minkum man yacmalu bicamali ahli ljannati idinka waxaa idin kamida kuwa ku camal fala camalka ahlu jannaha oo camal wanaagsan sameeya oo muddo dheer saas ku jira wayukhtamu lahu bicamali ahli nnaar kadibna waxaa loogu khatimaya oo uu ku dhammaysanaya adduunyadii waqtigii ugu dambeeyey camalka ahlu naarka bukhaariyo muslim baa xadiiska ibn mascuud ka wariyey waase aada usoo gaabiyey wahaadii aydan tanuna wuxuu leeyahay shiikhu kitaabka qoray min acdami maa yakhaafu minhu asaalixuuna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweynee dadka wanaagsane ay ka baqaan wahiya qaliilun fii zamaanina haddase waa wax iska yar buu leeyahay faatafakuru fi xaali aladii tacrifu min annaasi fi hada wagayrihi yaduluka calaa shayin kathiirin tajhaluhu wallahu aclam wuxuu ku leeyahay inaad ku fekerto xaaladda dadka aada garanayso oo ah arrinka noocaan oo kalea sidii maaragtay ugu dhaqmaayaan ama ula dhaqmaayaan iyo keyrkiisba taasi waxay ku tusinaysaa hadaad wax yar ku fegfekerto wax badan oad jaahil ka tahay marka dadka macnaha inaanay ku dadaalaynin yani wixii u keeni lahaa inay xaqi ku sugnaadaan oo khaatimana laga baqo dadkii maba ka muuqatuu leeyahay wadaadka sharxa kitaabku wuxuu yidhi arrinka toddobaad ee ugu dambeeya arrimihii lagu qaabilaayey wixii alla nagu waajibiyey waa maxay waa in waxaas alla na amray aan ku sugnaano waayo oo qofku uu ku dadaalo siduu ugu sugnaan lahaa xaqi iyo hanuunkii iyo diinkii in lagu toosnaado ilaa laga dhinto sufyaan bin cabdillahi thaqafi saxaabiga ahaaba wuxuu yidhi rasuulka allan ku yidhi sala alla ly slam qul lii fi lislaami qowlan laa asalu hayraka yani islaamka dhexdiisa waxaad ii sheegtaa qowl ama hadal aanan qof kale weydiin doonin oo adiga aan ahayn qaala wuxuu yihi rasuulku sal slam qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi allaan rumeeye dheh uma istaqim kadibna diintii ku toosnow xadiidka muslim baa wariyey wayaxrisu linsaanu qofku wuxuu ku dadaalaa cala listiqaamati wathabaati calaa diin illah in uu toosnaado uu ku sugnaado diintii alle allana wuxuu weydiisanayaa mar walba in alla uu sugo sida alla uu yiri yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhira alla wuxuu ku sugaa dadkii muminiinta ahaa hadalkii toosnaaba alla ku sugaa oo qabrigiiba maaragtay alla ee u toosiyaa jawaabtii fi lxayaati dunya addunyadii iyo wafi laakhirati aakhiraba qofka muslimkaana waxaa waajib ku ah inuu ka cabsado yani khaatim xumada oo rasuulku wuxuu yihi sal ly slam ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljannati xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu caleyhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli naari fayadkhuluuha qofkiin waxa uu sameeyaa camalka ahli jannada camal wanaagsan buu samaynayaa ilaa jannadii iyo isagii aanay u dhexaynin ilaa wax dhudhun oo kale ah moogiye jannadii buu aada ugu dhowaadaa fayasbiqu caleyhi alkitaabu kitaabkiibaa u hormara marka oo lowxul maxfuudka ku yaalowx maxfuudka ahaa yaa u hormara wixii macnaha ku yaalay yaa soo baxa marka fayacmalu bicamalihi naari waa uu isbedelaahu waa uu isbedelaaho wuxuu sameeyaa camalka ahlu naarkuu ku camal falaa markaasaa saas loogu khatimaa fayadkhuluha naarti buu galaa marka marka wuxuu ku dhimanayaa asagoo camalka ahlu naarka samaynaya markaasuu camalkii uu xumaay uu sameynayee loogu khatimay yuu naarta ku mudanaya sidaa darteed salafku waxay ka baqi jireen wixii horey lagugu qoray lama ogide iyo khawaatiimta waxa lagugu khatimi doono oo ciribtaada dambe ay ku dambeyn doonto waay ka baqi jireen midwalba wuxuu leeyahy alla maxaa liigu khatimi doonaa alla muxuu ku dambeyn doonaa xaalkaygu saasuu baqaya qaarkoodna waxay ka baqaan wixii maaragtay kitaabka ugu yaalla oo hore marka yani wixii hore iyo wixii dambeba oo lagu khatimayo labadaba waa ka baqaan salafku waa ka baqi jireen marka sawaabiqdu waa maxay waa wixii uu hormaray cilmiga alleh khawaatiimtuna waa maxay waa wax loogu khatimaayo waqtiyada ugu dambeeya adduunka uu ku noolaanayo rasuulku wuxuu yihi sala alla ly slam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljannata qofka hadalkiisa ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha ila allah ay ka soo baxdo ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye qofkaasi jannaduu galaa sidaa darteed qofku muslimkaa wuxuu u baahan yahay mar walba inuu rabbigiis weydiisto inuu sugo oo qalbigiisa iimaanka ku sugo walaa yusiiqa qalbahu qalbigiisana aanu maaragtay qalloocino aanu ka leexinin xaqi oo baatil uusan u leexinin umu salama waxay leedahay allah ka raali noqdee kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu alay slam yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ducada rasuulka sal sl ku ducaysan jiray waxaa ugu badnaa bay leedahay hadalkan oo ah kan qalbigeyda gedgediyow qalbigeyga diinkaada ku sug qaalat waxay tiri qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka allow maa akhara ducaaka yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa ducadaadu badan asaa u ducaysanayso qaala wuxuu yidhi yaa uma salama uma salamoy inahu leysa aadamiyun ilaa waqalbuhu bayna isbacayni min asaabici illah ma jiro qof bani aadan ah ilaa qalbigiisu wuxuu u dhexeeyaa laba isbuuca asaabiida alle ka mida faman shaaa qofkuu doono alle aqaama waa uu toosiyaa qalbigiisa waa u toosiyaa waman shaaa qofkuu doonana azaaqa waa u leexiyaa xadiid saxiixana kani tirmidi waa wariye waana xasan buu yiri sheekh albaani waa saxiix buu yiri asalkiisuna saxiix muslim buu ku jiraa iyadoo laga weriya cabdillah bin camr bin cabs xadiidkii bukhaari iyo muslimna ay wariyeenna wuxuu ahaa in rasuulka sal l slam uu ducadiisa ku dhihi jiray allaahuma laka aslamtu allow adaan kuu islaamo kuu hogaansamay wabika aamantu adigaana ku rumeeyey wacalayka tawakaltu kaliga baaban ku tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wabika khaasamtu adigaana maaragtay kugu dooday oo aan cadowgeygii yacnii uga hortega inaan ku kaalmaysanayo adiga allahuma innii acuudu biciisatika ciisadaadan allow magan gelayaa laa ilaaha ilaa anta an tudilanii adigu moogii wax kaloo xaq lagu caabudaa ma jire waxaan maaragtay kaa magan gelayaa adiga in aad macnaha i dhumiso oo aan xaqi maaragtay ka tago anta alxayu allow adigu waxaa tahay kii nool alladii laa yamuutu aan dhimanin waljinu walinsu yamuutuun jinniga iyo insiguna way dhimanayaan xadiidka bukhaari muslim baa wariyey lafdigana muslim baa iska leh mar kasta oo gurigiis ka baxan rasuulku sal slm wuxuu ku duceysan jiray ducadan allahuma innii acuudu bika an adilla allo waxaan kaa magan galaya adiga inaan xaqi ka lumo oo udalla ama lay lumiyo aw azilla inaan anu simbir raxdo oo uzalla ama lay simbirrixiyo aw adlim amaan wax dulmiyo anigu aw udlam ama lay dulmiyo aw ajhala inaan maaragtay xumaan anugu la imaado oo safiyihnimo aan ku dhaco oo aan dadki dulmiyo aw yujhala calaya ama maaragtay laygu jaahilnimo falo oo wax xun laygu sameeyo dhib lay soo gaarsiiyo oo laygu xadgudbo xadiidka abu daawuud ibnu maaja wariye oo xadiis musaame laga wariyey sheekh albanin waa saxiix buu yiri marka shaahidku wuxuu yahay iyo maxalu shaahidka oo maqsuudka ahu in addoonkii uu alla weydiisanayo inaanu luminin oo qalbigiisa aanu leexinin rabbigiis buu wuxuu weydiisanayaa inuu qalbigiisa ku sugo iimaankii wuxuuna la imaanayaa sababtii keenaysay inaad iimaanka ku sugnaato oad ku toosnaato waxaana kamid a taas asbaabta waxaa ka mid ah in mar walba lagu dadaalo in qalbigaadu uu saxsan yahay oo macnaha daacad uu yahay oo wax adigii alla idin dhexeeya aad macnaha hagaajiso mar walba sidaa darteed ahlucilmigu waxay dhihi jireen waxay dhihi jireen lama garanaya yidhahdeen marnaba lama arag qof maaragtay qalbigiisu wanaagsanaa caqiidadiisuna ay hagaagsanayd inta asagay alla u dhexaysa oo haddana khaatimo xumo loogu khatimo cabdilxaq ilishbiili baa wuxuu yiri waa wadaad maaragtay culammadii reer maqrib kamid ah muxuu ah reer andalus kamid ah oo maaragtay kutubta qaarkeedna sharxay ama tasxiix taciif ku dadaali jiray yaqaano cilmiga xadiidka waclam buu yiri ogow ana suu alkhaatimati khaatimo xumadi acaadana allahu mina allah naga badbaadiye laa yakuunu suu khaatimadu kuma dhacdo liman istaqaama daahiruhu wasalaxa baatinuhu qofka daahirkiisu uu wanaagsan yahay qalbigiisuna u wanaagsan yahay oo diinti ka run sheegaya wainamaa takuunu suu khaatimadu yani khaatimo xumadu waxay ku dhacdaa liman kaana lahu fasaadun fi lcaqli aw israarun cala alkabaa'iri qof maaragtay yani caqligiisii fasaad uu ku jiro amase dembiyada waaweynaa yani maaragtay daa'ima waiqdaamun cala alcadaa'imi oo macnaha ku dhaca oo aan maaragtay ka leexleexanin dembiyada waaweynaa farubamaa qalaba dalika calayhi waxaa dhici karta taas inay ka qaalib noqoto xataa yanzila bihi lmowtu ilaa geerid uga timaado qabla towbati asagoon toobadkeen wa yasiba calayhi qabla alinaabati inuu dembigii ku dhaco isagoon soo noqonin oon toobad keenin wayakhudahu oo macnaha adduunka laga qaado qabla islaaxi tawiya isagoon maarata qalbigiisa hagaajinin wayastalimahu shaytaanu markaa shaytaankii uu la tago can tilka asadmati wayakhtatifahu cinda tilka dahshati markaas weerarkaas uu yimaado iyo cabsidaas tirada badan iyo argagaxaas yaa marka shaytaankii uu la boodayaaho ka fidneeyaa diinkiisii oo shaytaankii wuu raacaya marka ilahan ka magan galna taas taasna marka waxaa daliil u ah riwaayo oo ax- xadiiska maaragtay riwaayooyinkiisii ka mid a oo rasuulku sal l slm uu yidhi ina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljannati fiima yabdu linnaasi qofkiin waxa uu sameeyaa camalka ahlu jannaha sida dadku u muuqanaysa ile dadku baatinka ma oge macnaha qalbigiisa wax ku jireen waa qofkaas macnaha waxbuu qarsanayo xun sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qofku inuu yacni baatinkiisa iyo qalbigiisa uu hagaajiyo oo uu alle u saafi yeelo daacaadkiisa oo dhan oo uu qof run sheegayo uu noqdo oo alle jecel oo khayrka mar walba u taagan qalbigiisana waa inuu ka fogeeyaa maaragtay xiqdiga iyo nacaybka iyo waxyaabaha qalbiyada ku qarsoon oo mugdiga ah iyo madoobaadka wafii ducaai ilmathuuri can nabiyina sal l slm ducadii rasuulkeena laga soo guuriyey sal l slm waxaa ku jirtay wa- duco dheer waaye laakiin waxaa ka mid ahaa lafdigan waslul sakhiimata qalbii allow qalbigayga madowgiisa iga siib madowgaas marka waa maxay waa hilli iyo xaqdi iyo kishi iyo arrimaha noocaas oo kale waay waa wax maaragtay qofka qalbigiisa dega oo haddana si fiican ugu soo maaragtay si fiican uga soo buuxsamo qalbigiisa oo tamakuna marka waa xaqdi iyo xumaan iyo xasad iyo maaragtay khiyaano iyo khadeeco iyo waxaas waay marka waxaas qalbigii alloo ka sii buu leeyahay hadduu macnaha ku duceysan jiray rasuulku sal lla ly slam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa weriyey waana xasan buu yiri sidoo kale ibn maajana waa u weriyey ibn cabaasaa laga weriyey sheekh albanina waa saxiix buu yiri marka qofku waa inuu maaragtay gudihiisii hagaajiyaa oo rabbigiisna u weydiistaa inuu xaqi ku sugo iyo hanuunkii oo u nooleeyo isagoo muslima uuna oofsado isagoo mu'min ah diinkiisiina uu u hagaajiyo ee macnaha arrinkiisa dhamma macnaha uu ku jiray adduunyadiisna uu u hagaajiyey ee macaashkiisa ee ku jirtay adduunyadaas aakhiradiisana uu hagaajiyo oo uu aakhiradaas alle uu soo noqonaayey inta uu nool yahan alle uga dhigo waxuu khayr ku kororsado marka uu dhintana alle uga dhimashaas uga dhigo inuu ka raaxaysto shar walba marka toddobadaas arrin waa in lagu dadaalaa oo lagu qaabilaa wix alla uuna faray alle marka waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay nawaafajiyo inaan xaqiijinno acmaashii iyo wixii nala faray inaan ku qaabilno toddobadaas shay oo aan si fiican ula nimaado oo alla jidkii maaragtay nagu hanuuniyo arrimaheenna dhanna noo hagaajiyo oo uusan alla nafteenna uusan noo tala saaranin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam meeshaasii ku dhammaatay risaaladii ahayd waajibunaa naxwa maa amarana allahu bihi waajibka naga saaran waxaa nala faray annaga maxaan ku qaabilaynaa wix alla maaragtay uuna faray marka waa risaalo aada u qiimo badan wix alla ku faray waa inaad ogaataa waa inaad maaragtay jeclaataa waa inaad go-aan maaragtay la timaado kadibna wixii aada samayso kadibna samayn keliya maahane waa inaad allah ula jeedo haddana waa in macnaha aad ku dadaasho inay wixii shareecada waafaqsan yihiin oo sunnada ay waafaqsan yihiin tan lixaadna waa maxay waa inuu qofku macnaha ka baqo in camalkiisu uu buro isagoon is ogeyn tan toddobaadna ugu dambeysana maxay ahayd waa in xaqi lagu sugnaado lagana baqo in khaatimadu kaa xumaato allah nagu anfaco waxa aan baranayno إلهينا هنقول ديرو إيمانكي إسلامكي وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين